deegaanka hadaafo oo dhowaan laga hirgeliyey duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayna degan yihiin dad u badan xoolo dhaqato ay saameeyeen daadadkii aliino iyo abaarihii kasii horreeyey ayaa waxaa hadda ka jira baahiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin waxbarasho la-aan biyoyari iyo baahiyo kale deegaankan ayaa waxaa booqasho ku tegay guddoomiyaha degmada kismaayo iyo mas-uuliyiin kale iyagoona u kuurgalay baahiyaha deegaanka ka jira sidoo kalena waxa ay kulamo la qaateen bulshada deegaanka qaar ka mid ah dadka deegaanka uu ka warbixiyey baahiyaha ugu daran ee deegaanka ka jira ayaa codsaday in loo hirgeliyo ceelbiyood goobo waxbarasho iyo goobo caafimaada waxaan leeyahay halkan waxaa weye baahiyaad badan baa ka jiro dadkan dad masaakiina oo reer baadiye ahaa oo xoolihii ay ka dhammaadeen maanta magaalada hadday degaan la dhahana noloshii magaalada aan aboodin waay waxaan marka door bidnay in halkaa iyada ay deganaadaan oo ay u noolaadaan sidii reer baadiyo oo kale haddana ay u waxbartaan sidii reer magaaloo kale marka marka koowaad iskoolka iyo dugsiga qur-aanka waa u muhiim kuma jiro magaaladan dad reer magaala kuma jiro shan neef oo ari ay qolo wadato qolo si duurka ugu mactabsaneed oo kuwa ay ku waxyeelooween biyihii ay ka mid yihiin kareetayaal ay lahaayeen ay biibii jiraan haddaba laga soo qaaday ma aqaana markii hore looga soo tago gaadiidka uu duur kaga dhintaa ku jira ari ay lahayd duurku dhammaadeena ku jira sidaas awgeed intaan isu raadina dadkii markaan meeshan kulmin awgeed haddee wixii jiray madaxda inay nala aragtaan gogashan u fidinay dadkan waa dad aad arkaysaan oo in wax walba in loo qabto u baahan haddii ahaan lahayd biyaha haddii ahaan lahayd qaybta waxbarashada haddii ahaan lahayd haddii aan lahayd qaybta waxbarashada iyo biyaha hadda ceel baan meeshaan laga bilaabay iyo masaajid qaybtii madrasadii iyo wixii aan noo dhiman haddana guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa dhankiisa sheegay inka maamul degma ahaan ay wax ka qaban doonaan baahiyaha asaasiga ah ee deegaanka ka jira wakhtigaana dad ceel baa laga qodaya dhanaan kasta ahaado laakiin mar haddii biyo la helo wuu ka fiican yahay meelaan biyo lahayn marka iskuulkii iyo maaragtay m c h kii ama healthy bos haddaa ku meel gaar in loo sameeyana waa laga maarmaan annaga waxaa weeye kan degmo ahaan wixii naga aadna waa samaynaynaa waa diiwaan gelinaynaa maamulkeedaan u habaynaynaa haddii alla idmo waxyaabaha qorshaha degmadaanu ku daraynaa
dadka deegaankani ku nool ayaa markii hore ahaa reemiyo xoolo dhaqataa kuwaas oo xoolahoodii ay dhaafiyeen abaarihii dalka ku dhuftay iyo sidoo kale fatahaadihii iyo daadadkii aliino ee dhacay dabayaaqada sanadkii tegay laba kun saddex iyo labaatan